عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه قال الترمذي حديث حسن وقال الالباني صحيح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا كتاب تقصير الصلاة صلاة قابنتيدا كتاب كيسيوية oo bal marka bismi illaahi raxmaan raxiim kolleyna waa dee horeynu usoo aragnay bisunku inta badan walow ruwaaddu aanay u dhammayn halkan markuu kitaab bilaabaya uu laba yimaado baabu maa jaa fi taqsiiri wakam yuqiimu xataa yaqsura aadaakani baabu bayaani maa kii baabkii caddayntii weeye jaa yimi fi taqsiiri gaabinta salaada la gaabinayo wixii kuba yimi baabkiisii weeye wa kam imisuu yuqiimu nagaanayaa oo ruuxii musaafirka ahaa xataa yaqsura waa ilaa uu ka gaabiyo salaadii ama dee waa xiina yaqsuru markaa uu gaabinayo ilaa i muddadee ayay nagaadigiisu ku ekaanayaayo markuu muddadaa wixii gaadho wixii ka dambeeya salaadii uu taam yeelayo oonu gaabinahayn bal laftiga horta taqsiir ficilkan isticmaalkiisa isagoo hulaahiya iyo isagoo rubaaciyaba luqa ahaan waa la isticmaalaa oo hulaathigii wuxuu noqonayaa qasartu salaata qasran iyadoo dee aanu saadku shadnayn rubaaciguna laba wej buu yeeshaayo iyadoo dee laga dhiga facaalo wasankeed iyo iyadoo afcalo baabkeed lagaba dhigo oo qasartuha waa tan taqsiirka inoo taalla qasartuhaa taqsiiran iyo aqsartuhaa iqsaaran laakiin waxaa aada u mashhuura iyadoo thulaathiun laba isticmaalo qasri laba isticmaalo ayaa labadan wejiga kale kaba mashhuursan macnuhuna waxa weeye salaadii afarta ragcadood ahayd salaadii shanta ahayd oo laba ragcadood lagu soo markaa laga dhigo dee intaa safarka la yahay bal taasba weeye xagga marka la eego salaada subax taqsiir ma gelayo way ku ijmaacsan yihiin oo dee ragcad lagama sii dhigayo labadeedii baa lagu daynaya iyadaa marka horeba laba ahayd salaada maqribna iyadna saddexdaasi isma bedelayso oo iyadna qasri ma gelayo waxa weeyaanuun waa salaadihii kaleo taasna waa ijmaacii ummadda saddexan salaadood ee afar afartaa la gaabiyaan xagga kalena jumhuur culamaa waxay kuba tagaan safar kastaoo mubaaxa macnaha ma shardiyaan inuu daaco iyo cibaado loo baxayo inuu safarkeed yahay ee safarku sidiisa hadduu u mubaax yahay ee hadduu daaco yahayna min baabi awlo weeye waa la gaabinayaa salaadii bay yidhaahaanba aimada qaarkood baa iyagu idlaaqa safar dhammaantii ama daaco ha noqdo ama safar macsiya haba noqdee in laba gaabinayo barhkood kuwa shardiyayna way jiraan inuu safarkan la gaabinayo safar daaco yahay safarka salaadii laguba gaabinaya ee bal safarkii in iyadoon waxba daaco loo shardiyin laguma qaydin salaadii waa la gaabinayaa xagga ma baw maa jaa fi taqsiir cibaaradu waa daahir ee cibaaradan kale raacsan tarjamada wa kam yuqiimu xataa yaqsura waa cibaaro ishkaal kuba yar sugan yahay oo haddaan sideeda u laqbayno imisuu gaabi waxa nagaanayaa si uu u gaabiyo si wax nagaadiganba sababtii qasriga keenaysa ay tahay oo nagaadigan uu nagaadiya muddadiisu inay ta qasriga keenaysa ay tahay baaba daahirka cibaaradu yahay oo qasrigiiba uu u yahay qaayo iqaamadii qasrigu uu qaayo u yahay iqaamadii dee arrinkuna taas maaha safarkaa la keenaya oo waxaan dee gaabinta keenaya safarkiiba weeye bal bacd alculamaa kolley tay yidhaaheen halkan waxaaba ay yidhaaheen macnuhu waxa weeyaanuun kam yuqiimu muqasirun oo kii salaada gaabinayay inteebuu nagaanayaayoo bacnaa inteeba markay iqaamadiisu dee ay maalan uu nagaadigiisu yahayna uu salaadii gaabinayay hadduu muddadaa dhaafana aanu gaabin ahayn ama iyadoo in xataa dan looba bedelo xiina lagaba dhigo kam yuqiimu imisuu nagaanayaa oo uu ruuxii musaafirka ee socday bal imise iqaamadiisu xiina yaqsuru markuu gaabinayo ilaa muddadee iyo ayaamihee baa la odhanayaa isagoo safarkii ku jira hadduu nagaaday beledkiisiiba kumuu soo noqon salaadii gaabintii uu wadaya laakiin hadduu muddadaa ka bato salaada gaabinteedii uu iska daynaya waa taam yeelaya bal koley axaadiidan insha allahu tacaala ku arki doonaaye taasi waxa weeyaan ujeeddadu hadduu beled ku nagaado oo uu muddo ku nagi yahay safarkiina weli waa u socdaa ilaa kaayahee ayaa iqaamadiisa ma gaabintiisa salaadu ay noqonaysaa maqsuudku intaas weeye wuxuuhi markaa musanifku raximah llahu tacaala xadaanaa muuse bnu ismaaciila qaala xadaanaa abu cawaanata can caasimin wa xusaynin can cikrimata can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaala anahu qaal sanadka dhammaan ragga waynu soo maray abu cawaanna waa wadax ibnu cabdillaahi alyashkuri caasimna waa caasim ibnu sulaymaan alaxwal xuseynna waa xuseyn ibnu cabdiraxmaan weeye dhammaanna way noo soo wada horreeyeen raggani labadoodan baa cikrimo kaba warinaya caasim iyo xuseyn cikrimana ibnu cabaas buu kaba wariyo qaala wuxuuhi ibnu cabaas aqaama waa negaayo annabiyu nebigu sala allahu calayhi wasalam waa maka ayay haydne tiscata cashara waa sagaal iyo toban cisho ee habeenadeedna way laba socdaane ayuu ku naga yaqsuru xaala uu gaabinayo salaadii fa naxnu anagu idaa saafarna haddaan safarno oo waxa weya tiscata cashara sagaal iyo toban waa sagaal iyo toban dee cisho habeenadeedna way la jiraane habeenaya maalinba waa la wada tirin eh oo dee adigu waa sagaal iyo toban cisho habeenadoodii ay laba jiraan haddaan safarno qasarna waanu gaabinaynaa oo macnaa muddadaa safarka yagaynu meel degnay hadday ilaa sagaal iyo toban intay ka gaadhayso salaadii waanu gaabinaynaa wain zidna laakiin muddadu hadday ka badnaato sagaal iyo toban cisho ay ka badnaato ay ka korodho xataa safarkiina ruuxu waa ku jiraay laakiin meel buu intaa joogay beledkiisii maaha weli kumuu soo noqon atmamnaa waanu taam yeelaynaa ibnu cabaas baale hadalkan dambe wainsidnaade intan isagaa leh fa naxnu idaa saafarnaa tiscata cashara qasarna oo wuxuu leeyahay rasuulkii ilaahay safaradiisii dee markuu meel uu kuba nagaa muddadii uu kuba nagaa tii ugu badnayd sagaal iyo toban bay ahayd dee intaa in ka yarna rasuulka ilaahay xajkiisii waaba ku nagaa maka iyo nawaaxideedo way inoo dambaysaa xadiidka anasna way inooguba iman doontaa laakiin waxa weeyaan safarkana waa markii fadxu maka ayay ahayd haddaba intii ugu badnayd ee la arkay rasuulka ilaahay isagoo intuu meel degan yahay safarkiisa dhexdii ku nagaaday dabadeedna salaadiina sii gaabinayo uno sidii markii uu socdayba uu gaabinayo u gaabinaya waa intii ugu badnayd buu leeyaho markaa intaa ugu badan intan ka gaadhayno waanu gaabinaynaa salaadii haddaan meel iska degno laakiin hadday muddadu intaa nala dhaafto salaaddii waan taam yeelayna waa ibnu cabaas qowlkiisii wey bal xadiidkiisa imika halkan sagaal iyo toban baa yimi meeshan rasuulka ilaahay ku nagaana sadee maqaasiba uu ku keeni doono iyadoo riwaayada caasimta ee xuseyn aanay ahayn maka weeye waa fadxu maka ayay ahayd taas buu ujeedaa waxaa kaloo iyada xadiidkan abu daa-uud iyo iyagoo wariyey toddobiyo toban bay kuba wariyeen sabcata cashar waa toddobiyo tobanba abu daa-uud iyo ka ay kuba wariyeen waxaa kaloo iyadna abu daa-uud xadiidkaasi wuxuu ahaa waa xadiidka ibnu cabaas ee xadiid cimraan ibnu xuseyn rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh caamulfatxi inuu deganaa maka siddeed iyo toban habeen oo uu gaabinayo uun salaada bal taasna way timi iyadana abu daa-uud riwaaye uu leeyaho xadiid ibnu cabaasa ibnu isxaaq can izuhri can cubaydillaahi can ibni cabaas taas bay ahayde waxaa ku timi shan iyo toban bal waa ikhtilaaf inuu intii rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh meelaha joogay bayhaqi oo kale raximah llahu tacaala wuxuu ku jamciyaa sandee imaam kuba soo noqonlayo ciddan tidhi sagaal iyo toban cisho iyo dee habeenadeedii waxay tiriyeen maalintii rasuulka ilaahay soo galay maka iyo maalintii uu ka baxay ee xunayn iyo xagga uuba baxayay labada cishoba way ku dareen waa taas qolooyinka yidhi toddobiyo tobanna maalintii gelidda iyo maalintii bixidda oo dee midba aanay maalin dhan ahayn ayay meesha ka saareenoo waa intii taamka ahayd ee uu ku nagaa sideed iyo tobanka riwaayada kuba timina bal labada cisho mid ahaan in la tiriyey midna la gooyeyba taas ama riwaayada shan iyo tobanka imaam nawowi uu daciifiyaa riwaayada shan iyo tobanka laakiin xaafid wuxuu leeyahay idna rijaasheedu waa hiqaad marka la eego oo cilo imika lagu celeeyaa meeshii maba jirto ee bal tanna waxaa lagu xambaari uun raawigii inuu u qaatay toddobiyo tobanka inay asalkii tahayd markaasna uu laba cisho ka tuuray oo maalintii gelidiiyo maalintii bixidoo saa shan iyo toban ay timie bal riwaayaadka ta ugu raajaxsanee uguna badan waa riwaayadan aan hayno oo sagaal iyo tobankaa taas baa riwaayaadkana uguba badan uguna raajaxsan taasba weeye kuwa kalena dee tawjiiheedu waa ta aanu soo maray xaggaa sagaal iyo tobankana waata isxaaq ibnu rahaweyya ay qaataanba ay kuba tegeenba weeye aimada qaarkoodna tan shan iyo tobankoo intii ugu yarayd iyagoo ku joogsanaya waase abu xaniife iyo thawriya ayay qaateenba imaam shaafici raximah llahu tacaala xadiidkan cumraan ibni xuseyn ee sideed iyo tobanka waa wix isku dhow dhow uun ayaa qowlkiisa iyo madhabkiisu yahay laakiin arinkiisu waxa weeye imaam shaafici oo kale halkan madhabku marka sideed iyo toban la gaadhsiinayo saadee xadiidka ama sagaal iyo tobankaba ha laba gaadhsiiye oo marka ruuxu aanu go-aan uu goostay muddo inuu joogaa jirin xaaji u jooga arrin buu leeyahay arrintiisii buu leeyahay bal hadday maanta dhammaato berri dhammaato aada baxdid tii baa la gaadhay ilaa sagaal iyo toban ama sideed iyo tobanka markaa intaa uu gaabinayaa weeye laakiin marka hore hadduu goosto muddo inuu ku nagaado muddadaasi afar cisho iyo wax ka yar hadday tahay uu goostu ogaa inuu meeshan joogayo salaadii uu gaabinayaa laakiin hadday afar cisho ka badnaato afar cisho waanay isku khilaafsanyahin aimada shaaficiya labada cisho ee gelidiiyo bixidda miyaa la tirinaya mise way dheeryiin bal way dheeryiin aan idhaahno afar cishoo buuxdaba haddii aan uu joogayo uu taa go-aankiisu marka hore iyo talagalkiisu uu yahay salaadii u dhammaynaya taas baa madhabku yahay kolley madhabku wuxuu la gooni noqdayna maaha ee axmedna waa sida mashhuurka imaam malikna waa taa mashhuurka walow xanaabiladu iyagu salaada tiradooda ay eegaan oo yidhahaan hadduu koob iyo labaatan salaadood waa dee afartaa cisho inta lagaba tukan karaa koob iyo labaatan salaadood uu meesha talagalkiisuyo inuu halkan joogo waa salaadii faradka ahayd markaa waa gaabinayaa mee uu goostay uu taam yeelayaa salaadii bal markaa tan aan leenahay sideed iyo tobanka sagaal iyo tobanka marka la eego shaaficiyada iyo maalikiyada iyo xanaabilada iyo waa markaa ruuxaa dee mutaradidkee leh aada xaajadaadu markay kuu dhammaatay aada baxdeeda waqti aan goosan hadduu ku talagalo toddobaad halkan inuu joogayo toban cisho inuu joogayo iyaga agtooda salaadii uu taam yeelaya salaaddii uu taam yeelayaa waa ruuxu muqiima kolleyna in xujadooda iyo waxaa waan arki doonaa waxay yeer daliishadeen baltaan ama halkay ictibaariyeen waan arki doonaa iyagoo ka dhigaya dee asalku inuu salaada in la taam yeelo ahaa cilo safarna ay timi ruuxuna markaa muddada aanuu iska fadhiyo uu soconay muddadaas oo kale ay leeyihin waa la gaabinaya kolleyna tay eegaan dee muddadan aan sheegayo dee markay leeyihin hadday gaadhana dee waa la taam yeelaya bal xadiidka waxa weye anasa inoo dambeeya ayaan arki doonaaye bal arrinku kan weeyaan oo ibnu cabaasna markaa muxuu leeyahay intii rasuulka ilaahay ugu badnayd kol hadday sagaal iyo toban ahayd haddaan meeshan sagaal iyo toban joogayno daahirka cibaaraadkani waxaaba ay tahay hadduu xataa toban cishoba waa ku talagalay inka badane laakiin muddadu isleeya joog meeshan ama uu ku negi yahay hayskabane waa sagaal iyo toban adigu intaa sagaal iyo toban ee wixii ka yar inuu gaabinayo iyadoon aynaan afartaa cisho ee inta badan madhabu ay u badan yihiin aynaan eegin haddii laakiin muddadu intaa ay taho bil buu halkan joogaya u xagaa baxay bil buu maqnaanayaa in ka badan buu maqnaanayaa dee ma aha iyado inuu yidhaaho waan iska gaabinayaa uun arrinku ama sida dadka qaar la sheegay iyagoo dee waxbarasho meel u tegay ama shaqo u tago sanad ay ogyihiin inay joogayaan musaafir baan iska ahay oo waan iskaba gaabinayaa taas oo kale kolley ra'yi maaha bal waxa weeyaan uun imaka ilaa intaas buu leeyahy wixii ka badanba waan taabyeelaynaa bal xadiid kalena way noo soo socdaan wuxuu uhi musanifku raximah llahu tacaala xadaana abu macmarin qaala xadaana cabdulwaariثi qaala xadaana yaxya bn abi isxaaqo qaala samictu anasan yaquulu cabdulwaarit ibnu saciid iyo abu macmar iyo dee anasba waa garanaa yaxya ibnu abi isxaaq ma xusuusin inaan hore usoo marray waa nin adugu kolley mawaalidii xadram reer ba waa qabiilana ay tahay mandiqana waa la yidhaha alxadramiyi mowlaahum waa reer basra aymo kala duwan baa tawsiiqiya walow xaafid ibnu xajar uu kaba cabiro saduuqun rubamaa akhdaa hadal yaroo axmed baa jira oo malaa taas uu isagu uu raacayba ee waa nin taabiciintii raggii ugu dambeeyey kaba mid ah kutubta lixdaana dhammaanba riwaayo waa ku wada leeyahay aimo mideeyo laba iyo saddex toona aan ahayn oo kaba badanna way tawhiiqiyaan ninkaas baa wuxuu ihi qaala samictu waxaan maqlay anasan anas yaquulu xaaluu ku qowlayo kharajnaa waanu baxnay maca anabiyi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay maciise min almadiinati madiina ayaanu kaba raacnay oonula baxna kala baxnay annagoo rasuulka ilaahay maciise aan madiine kaba baxnay ilaa makata makana waa xajkii xajatulwadaac weeye maka ayaanaanu u baxnay fa kaana wuxuu ahaa rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh yusallii mid tukanaya ragcatayna ragcatayna labalaba ragcadood intii uu dariiqa ku jiray oo dhan iyo intii uu maka joogayo hareeraheedaba labalabuu tukanayay xataa rajacnaa ila almadiinati ilaan madiina dib ugu soo noqonnay qultu waxaan idhi yaxyaa oo weydiinaya oo isagii weydiinaya aqamtum a aqamtum hamsadii istifaamkaa qadarane ma negaydanoo miyaa ku nageydeen bimakata maka dhexdeeda shay-an wax oo muddo a miyaa ku nageydeen maka dhexdeedoo joogteen ee intii hore safarkii uu ogiyay isaguba sii socod iyo soo socodba waa la socdaa ee wuxuu leeyahay muddo a nageydeen oo aynaan socod markaa ku jirin haddana rasuulka ilaahay salaada gaabinayay ma jirtaa qaala wuxuu ihi markaa anas ibnu maalik aqamnaa waxaanu ku nageyn biha maka casharan toban oo toban baanu ku nageyn waa toban cishiyo tobankoodii habeen baanu kuba nageyn kollayna inse tawjiih uu yahay dee si kale inama ixtimaalaye waa intii uu rasuulka ilaahay markii uu galay ilaa uu ka baxayay yowmu tarwiya intii uu maka joogay markii dambe uu habeenku u hoyday mina haddana carafo iyo markii dambena uu musalifo u soo hoyday ayaamihii dambe uu mino joogay intaa marka laysku daro weeye ee maaha maka dhexdeeda uun waa maka iyo dawaaxideeda dee kol haddii maka asalku uu yahay maka manaasigtan kalena kolley ay xajkii u raacsan tahay walow carafa xadda xaramkaba ay kaba baxsan taho xaramka xuduudiisii ay kaba baxsan tahay dee iyaduna kolley tabac bay tahay oo uu raaciyey maka ayuu raaciyey dee minana markaa kolley way kaba go-nayd oo iyaduna xadda marka maka marka la yidhaaho way kaba baxsan tahay se kol hadday manaasigtii meelihii lagu gudanaya ay tahay maka oo asal u ahayd manaasigtay tabac u yihiin oo sanbuu deeta u yidhi toban baanu joognay dee tobankuna waa toban kawaamil ayuunbay joogeen waayo sida xadiidka ibnu cabaas inoogu soo socota wuxuu galay rasuulka ilaahay maalin axada oy bishu afartay dulxija ayuu galay maalintaa uu galay mooye maalintii afartii shantii lixdii toddobadii sideeddii intaa waa joogay maalintii sideedaad buu kaba baxay weliba salaadii subaxunbuu ku tukaday dee halkii uu deganaa ee waxa weeyaan abdax ee waxa weeyaan duhurkii wuxuu ku tukaday mine waa maalintaas oo dee sideedaad markuu baxay haddana sideedaadii dee sagaalaadna waa kii carafo joogay tobnaad mino ayuu kuba soo noqday tobnaad koobiyo tobnaad iyo labiyo tobnaad iyo saddexiyo tobnaad intaasna waa joogay rasuulkii ilaahay mino ayuu joogay maalintii saddexiyo tobnaad gelinkeedii dambe markuu soo dhaadhacay habeenkii wuxuu u hoyday intii sii badnayd dee san xaj ba inooguba sugan wuxuu u hoyday rasuulka ilaahay maka oo ama halkii dee muxasab buu deganaa rasuulka ilaahay intaanu waagu baryina uu guureeyo dawarfudaaci buu sameeyey waa maalintii afariyo tobnaad ayuu baxay afarteedna uu soo galay afarteedii afariyo tobnaadna rasuulka ilaahay dariiqaabu kusii jiray salaadii subax walow dee waqti waa ku dhowaada uu dawaafkiiyo sameeyey laakiin kumuu tukan mako macnaa markaa afariyo tobankaas afarteedii afariyo tobankiina ma baxay waa tobankaa cisho waa maka iyo hareeraheeda iyo intii uu deganaa rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh ee dee uu manaasigta gudanayeyba wey bal xadiidkana rasuulka ilaahay intaa tobanka waa gaabinayay a'immadan iyagu kuba tegay oo waxa weeyaan xagga marka leega afar cisho wixii ka badan haddii meel la deganaanayo oo meel laba deganaanayo in dee salaadii oo ruuxu ku talagalay weeye baan leeyahay waa uu goostay afar cisho wax ka badan salaada waa taam yeelaya kolley meelaha mustad mustanadkooda oo kale xadiidkan aan hayna ayaa kaba midoo waxay leeyihiin rasuulka ilaahay maalinta afarteedii markuu soo galay sideedeediina waa baxay waa adigu intuu ku tukaday haddii aan nidhaahno salaadii subaxe maalintii afraad liiduwa iyo meelahaasu kuba soo tukaday oo muu soo gelin markaa weli maka walow imaka dee liiduwa halka ay kuba taalay ay imaka maka dhexdeediiyo xaafadaheedii ay kaba mid tahay bal haddaan nidhaahno markaas salaadihii salaaddii duhur ee maalintii sideedaadna uu kuba tukaday waxaa meeshii soo baxaysa haddaan salaadaa subaxdan saarna labaatan salaadood haddii salaadaa subaxaan kusoo darana waa koob iyo labaatan salaadood oo halkan ay xanaabiladu koob iyo labaatan idhahaan xagga kalena dee waa afar cisho bal marka afar cishuu rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh joogay intan kale maka waa ka baxsanaayo dee socod iyo waa kan manaasigta iyo taas kubaba jiray marka halkan bay qolooyinkaa dee fuqahada aimadooda inta uba badan ay kaba dhigaan ay u daliishadaan ruuxu haddii musaafirka ahaa hadduu beled afar cisho uu kuba nagaanayo iyo dee wixii kaba sii yar imaam axmedna koob iyo labaatan salaadood buu idhaha uu gaabinayaa laakiin haddii afartaa cisho ay la dhaafaysuu og yahayna oonu lahayn ruuxa mutaradidkee imakaba xaajada hadday u dhammaata iska baxdi aan lahayne laakiin uu marka hore ku talagalay maye wuu taam yeelaya waa qowlkooda weeye imaka halkan taas ay yidhaaheen xadiidka ibnu cabaasna laakiin dee isaga daahirkiisu kolley haddaan eegno waxaabay ahayd haddaan ilaa muddadaa uu safarku nala gaadhana waan gaaminaynaa wixii intaa ka badanna waan taam yeelaynaa bal taasba weeye imika muddadan ruuxii caasimka ahaa ee waxgoosee jaasimka ahaa ayay tan ka soo qaadeenoo tan baa mustanadkooda adigu mustanadkooda uu yahay bal kolley aimada aqwaashooda weeye khilaafku meeshana waaba iska badan yahay aimada qaarkoodna habkaamay marine waxay eegeenun muddadaa uguba badnayd rasuulka ilaahi intuu gaabiyey ama marka hore ha goosto ama mutaradid haba ahaadee intaa inuu gaabinayo salaadii wixii intaa ka badanna uu taam yeelayo taas bay iyagana qowlkoodu yahay bal barhkood dee hadduu mutaradid yahay xataa bilabaha gaadhee ruuxii mutaradid ele maanta baxa berri bax ee xaajadiisun arrintiisu ay kuba xidhan tahayna inuu gaabinayo kolley in badan qowlkooda weeye sidii saxaabada oo mar adarabijaan iyo baraf kuba xidhay oo barafkii un ay sugayeenoo taas ibnu cumar iyo ay dee salaadii muddo ay kuba qaata ay gaabiyaan waayo hadduu dhalaalo way dhaqaaqayeen dad safaray ahaayeen ma hadeed meel degan dariiqii baa ka go'naa si ay u socdeen baaban jirin dad negimay ahayn oo markaas intan inka badan ay gaabiyeen bal waxaan leenahay ruuxa mutaradidka berri baxsaanama bax waa niya ruux safar ku taaganba weeye laakiin ruuxii goosay muddo sida ruuxa xagaabaxay oo kale iyo waxaan filayaa inaanay iyada taas muddada goostay aimada qowlkoodii baaba ah muddadaa yaree kooban wixii ka badan in la taam yeelayo baabusalaati biminan salaadii mina laguba tukanayey waa maxaa ayuu baabkeedii yahay miyaa la taam yeelaya mise lama taam yeelayo muu odhan imika halkan baabu qasri salaati biminan waayo khilaaf baa meeshii jira in oo dee iskaba xoog leh tiibuu deeta iska idlaaqo wuxuu ihi salaadii laguba tukanayey minan waa ayaamaha la fadhiye loo joogo in jamaraadka la tuurto bal taas buu xukunkeedii iyo wixii lagaba yeelayuu baabkeedii yahay xadaثna msddu qaala xadaثna yaحya can cubayd اllaahi qaala akhbaranii naaficu can cabdillaahi radi اllahu canhu qaala anahu qaal salaytu maca الnabiyi slى اllahu عalayh wasalam bal cabdullaahi bni cumar baa yihi waxa weeyaan ha cabdullaahi bni cumar rasuulkii ilaahi baa la tukaday biminan ragcatayne laba ragcadood wa abi bakrin wa cumara abi bakar iyo cumarna waqtiyadii ay dee khilaafadoodii dadkiina ay soo iyagu ahaayeen amiirkii xajkaba ay ahaayeen dee se imaaradii kaleba u hayeenna labalabadaasaan la tukaday wa maca cuhmaana wa sallaytu waan tukaday maca cuhmaana cuhmaan maciisana sadran waa qeyb min imaarati waa intii hore sanadii hore imaaradiisii kaba mid ahaydna labadaa ragcadood baan laba tukaday uma atamahaa wuu taam yeelay cuhmaan isagoo hadda madiine ka yimi amiirkii mu'miniinta ahna wakhtigaa uu mino deganaa weeye intii uu socsocday ee socodka uu ku jiray uu gaabinaye waa wakhtigan uu mino deganaa maalmahaa kooban isagu salaadii uu taam yeelay kolley kalaamkeedu uu inoo soo socdaa iyo bal sababtu u taam yeelay baabka kan ka dambeeya waxyaale ayaaban arki doonaa biidni illaahi tacaala bal taasba weeye xadiid kale inoo soo socda xadaثna abulwaliidi qaala xadaثna shucbaة anba'na abu isxaaq qaala samictu xaariثaةa bna wahbin qaala xaariثaةa bna wahb waa صaxaabi reer khusaaca weeye صaxaabigaas baa wuxuu yihi salaa bina waana tukiyey annabiyu nebigu salى اllahu عalayh wasalam amana maa kaana macnaa waa akwaantiisii ama awqaadihiisii iyo axwaashiisii markii ugu nabadgelyo badnaa xaal uu yahay biminan mino ayaa wuxuu nagu tukiyay ragcatayni isagoon inaa cabsii jirin dadku maalintii ay ugu badnaa ay ahaayeen markii ugu nabadgeliye amni badnaaba uu ahaa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh ayaa wuxuu nagu tukiyey rasuulkii ilaahay mina laba ragcadood oo waa gaabiyey salaadii rasuulka ilaahay uu gaabiyey taas buu yidhi saxaabigan abu isxaaqna waa abu isxaaq asabiici cibaaradan anba'anaa ee taallaana ee xadaanaa iyo akhbaranaa iyo way nooguma badnaayeen lafdigan marka la eego dadkii iyagu waqtiga abu isxaaq iyo bal intii ku dhoweyda kaba dambaysay iyo dadka hore mutaqadimiinta xadaanaa iyo akhbaranaa iyo anba'anaa iyo waxbay wada isticmaali jireen oo imanka waxay la mid tun xadaanaa iyo akhbaranaadii bay laba mid tahay laakiin markii beryo dambe oo dhowrkii boqol malaa shantii boqol iyo meelaha lagu soo dhowaaday istilaax kalaa soo baxay oo mutaakhiriintu ay leeyihiinoo wixii ijaaso lagu kala qaato inay amba'anaa isticmaaleen oo aanay u isticmaalin iyada markaa xadaanaa iyo akhbaranaa dee haddaanay qaydin amba'anaa ijaaso loo isticmaalo dee tani waa curfigii mutaqadimiinta ijaaso maahe waa samaaci laakiin dadka mutaakhiriinta markay amba'anaa isticmaalayaan asaaniidooda waa ijaazo oo mutaasee canba macnaha inoo keenaysa cantu laakiin markaa shantii boqol iyo wixii kaba dambeeyey can hadday sanadka gasho can fulan la yidhaho waa ijaaza iyadna ay jirto wastucmila ijaazatan fi da zaman susuudi lahaa canta iyo annada amba anana waa taasoo markaa dambe curfigii mutaakhiriintii oo dee waa wax isagu hubsasho leh markaa mutaakhiriintii ka mutaqadimiinta laakiin dee istilaaxii mutaakhiriinta in lagu xambaaro oo loo qaato inay halkan ijaazo tahay ijaasaduna khilaafkeedu uu jiro arinku kaa mahay waa mutaqadimiinta curfigoodu isla mid buu ahaa bal marka waa cibaaradan anba anaada inoo sugan weeye xadiidka saddexaad axaadiida waan siraacin doonaa xadaثna qtaybة qala xadaثna cabdالwaxid can اlacmashi qala xadaثna ibrahim qala samictu cabdالraxmaan ibni yaziida yaquulu salaa bina cثmaan bnu cafan xagga sanadka ibrahim waa ibrahim nakhaci cabdiraxmaan ibnu yaziidna waa abtigii oo waxay walaalayiin alaswad ibnu yaziid bay walaalayiin oo waa taabici weyn weeye o aada u qiimo badna isna asxaabtii ibnu mascuud kaba mid ahaa saa walaalkii iyo adeerkood calqamo iyo dee waa raggaas ibraahim ay u abti ahaayeen iyo nin kaloo walaalkii dhalay aswad oo cabdiraxmaan la yidhaha cabdiraxmaan ibnulaswad iyo waa rag marka la eego qoys cilmiyo camal wada lahaa min ru'uusi alcilmi walcamal guud ahaanba ah saddex taabiciino sanadka way ku sugan yihiin oo acmashiya ibraahim iyo cabdiraxmaanba waa taabiciintii bay kaga mid yihiin haddaba cabdiraxmaan ibnu yaziid waayo cabdiraxmaan ibnulaswad baa jira isagu oo waxaa dhalay ninkan adeerbuu iyo walaalkii aswad ibnu yaziid ee mukhadramkaabaa dhalay calqamat ibnu qayska isna inagu soo noqnoqdaa kitaabkee min kibaari asxaabi ibnu mascuudana isaguna waa adeerkood waayo aswadka ayaa adeeye cabdiraxmaan kan baa adeerlooye walow aswad isaga ka weynaa oo calqama aswad baa kaba weynaaya laakiin haddana dee calqama ka weyn xagga marka la eego jaanibkan kale waalidnimada oo dee waalid baabuu ahaa ma adeer buuba ahaa marka haddaba cabdiraxmaan ibnu yaziid baa wuxuu yidhi sallaa bina cuhmaan ibnu cafaana radia allahu canhu cuhmaan ibnu cafaan baa na tukiyey biminan mina arbaca rakcaatin afar ragcadood buu nagu tukiyey manaa waa waqtigii imaaradiisii waa kaa ibnu caba ibnu cumar baan soo aragnay uma atamahaaye waa markan uu taam yeelay minana waa maalmihii la joogay afar ragcadood buu duhurkii iyo casarkii iyo cishaagii kabadhiguu nagu tukiyey faqiila waa la yidhi daalika arrinkaas oo waxaa loo sheegay arrinkan uu sameeyey amiirkii mu'miniintu oo inuu salaadihii afartahayd ee la gaabin jiray taam yeelay ah ayaa waxaa loo sheegoo lagu yidhi licabdillaahi bni mascuudin radia allahu canhu malaa markaa muu joogin salaada ugu horreysuu taam yeelay markaasaa lagu yidhi arrinkii baa loo sheegay cabdullaahi bni mascuud fastarjaca musiibuu ku tiriyeyoo istirjaac buu la yimi inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun buu yidhi dee wuxuu ogaa rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi siduu yeeli jiray arrinkanna wuxuu arkay sidii roonayd inaanay ahayn mukhaalafo ay ugu sugan tahay wixii rasuulka ilaahay uu kuba arkay istirjaac buu laba yimi uma qaala wuxuu yidhi sallaytu waan tukaday maca rasuulilaahi sala allahu caleyh wasalam biminan ragcatayn rasuulkii ilaahay ayaa waxaan la tukaday mina ayaan kula tukaday laba ragcadood wa sallaytu maca abibakrin abibakr maciisana waan tukaday radia allahu canhu biminan ragcatayn wa sallaytu maca cumara bni alkhadaabi radia allahu canhu biminan ragcatayn oo rasuulka ilaahay iyo labadiisii saaxiibba say yeeleen waxay ahayd waana san maanta la yeelo oo lama taam yeele laba laba ragcadood baa la tukadaa bal markaa taas saasaan kulaba tukaday taas buu idhi ibnu mascuud baa odhanaya falayta xadii waa hadalkiisii falayta xadii allamaa nasiibkayga iyo dheefta iyo waxaan kaba helayo min arbaci rakacaatin afar ragcadood may noqoto mintuna waa tii badeliyad ahaydoo falayta xadii min arbaci rakacaatin ay badala arbaca rakacaatin waye afar ragcadood bedelkood oo aan tukaday oo ama duhur ama casara ceeshaa'i ah waxaan ka helayo iyo nasiibkaygu muu noqdo ragcataani laba ragcadood oo mutaqabalataani laygaba aqbalo oo macnaa afartaa ragcadood waxaan ka dooranayaa laba ragcadood oo laygaba aqbalo waayo dee labadii ragcadood waa tii rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh halkan uu kuba tukaday wax bedelayaa may iman markaasaa wuxuu leeyahay afartan ragcadood waxaaba dee hadduu waxaan ku tamaniyayaaba inuu waxaan ka helayaa laba ragcadood oo laygaba aqbalo inuu noqdo taas buu yihi bal horta axaadiistii waan sii raacinay cusmaanna kolley weli waxbaa inoo sii dambeeyo abwaabta dambe inooguba iman doona hadalkan waxaa jirta uun horta salaada mina dadku dee xujaajtii waa kuwaasoo waa la tagaa imakana kolley labadaa ragcadoodumay dadku wada tukadaane waxaa jirtay salafku ruuxii dee mino deganaa mino ayaamaha safar socoda laguma jiro bal rasuulka ilaahay maalmaha salaada muu gaabme muu jamcinoo waa kan salaad kastaba waqtigeedii tukanayay haddaba ruuxaasi miyuu gaabinayaa mise waa taam yeelayaa kolley arrintaa khilaafkuna waxay asaasakeedu yahay ama sal u ah gaabintan salaada la gaabinayaa ma liajli safar baa waqtigaa xajka lagu jiro ee khaasatan mino iyo lagu gaabinayo mise waa linusuk waa nusuga daraaddeed haddii lisafar la yidhaaho oo waa safarka daraaddii la yidhaaho reer maka ma gaabinayaan weeye dee reer maka waa magaaladii baaba imaka kaba mid tahay ama waa darafteed safar dheer ma aha oo markaa taasi waxay keenaysaa reer maka inaanay gaabin dee waqtigii rasuulka ilaahayna ma hayno fatxu maka waaba xadiid soo arooray dacfi kuba sugan yahayoo rasuulka ilaahay markii uu dadka tukiyey laba ragcadoodna uu tukiyey inuu yidhi reer makow annagu safar baanee salaadiina taamyeela taasi fatxu makay ahayd laakiin waqtigai xajatulwadaac minana reer maka iyo cid kastaaba joogtay rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh wax hadalkaasa la mida oo laga hayaa maba jirto ee kaa horena lama odhanayo kii horea camalfalkiisu joogaayo kaa inta ogeydba in kooban baabay noqonaysay ee bal waa kan lalaba tukanayee haddaba aimada qaarkood sidaa maalikiyadoo kale nusugay ka dhigaan marka cid kastoo meesha joogtaa way gaabinaysaa bay idhahaan shaaficiyada agtooda oo kale dee safar bay kaba dhigaan waxaan loo gaabinayo bal matalan taas reer maka marka hore dhadhex jooga lama gaabinayne intan dawaaxideeda aan kaba dheerayneen safar dheer ahayn la joogana iyagu ma gaabinayaan bay idhahaane dee dadka kale ayaa gaabinaya kolley asaasku taasba weeye iyada markaa cusmaan ibnu cafaan amiir almu'miniin isaguse madiinuu kaba yimi oo reer maka ma ahayn waana kan amiirkii mu'miniinta dee kol hadduu isagu taam yeelayna dadku waqtigiisii way taam yeeleen bal way taam yeeleenoo isagoo arrin kale ahaydoo bal wax kaluu awilanayayoo waxaasna bal waxyaalihii laynoo soo naqliyey iyo waxyaalahaas waan arki doonaaye bal horta taasba weeye dee asalkuna waa hadalkan ibnu mascuudna dee kolley wuxuu eegayey rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh wixii uu bal maalan kuba ogaa wuxuu arkayay kol haddii safarkaaba la yahay inay dee asalku uu yahay ama dee ay tahay sida mudani in la salaadii laba gaabiyo laakiin markii dambe uu ku daba tukaday afartii unbaanu tukaday isagu taasna waxay ahayd umuu arkay inay farad tahay in salaadan dee taamiye qasrigeedu uu farad yahay ee dee waa sa mudan haba noqdo sunnihii rasuulka ilaahay haba noqdo ilaahay ruksadiisii uu noo rukseeyey haba noqotee laakiin in haddii la taam yeelana ruuxu aanu dembi ku dhacahayn waajib laga tegayna aanu jirin waatuu arkayayoo markii la weydiiye layidhi waa adigii inkirsanaa ee maxaad ugu daba tukanaysaad afar ragcadood uba tukatay hadalkiisu muxuu ala khilaafu shar waa amiirkii mu'miniinta hadduu ka goosto halkan jamac kala samaysto uu yidhaaho waan tukanayaayo af anagu labanu tukanaynaa meeshii maxaa imanaysaba dee khilaaf inuu yimaado furqa ay timaado iyo lafdi kalena inii la akrahu lkhilaafa khilaafkaa nacayaayo ujeeddadu taas walow halkan sidii rasuulka ilaahay sunnihiisu taa ahaa haddana mafsado weyn baa kaba ratimaysa markii hadduu isagu taam yeeluu imaamkii khilaafo amiirkii khilaafo arrinkanna wax dee waajiba may ahayn ee qasrigu wuxuu ahaa rukso ama sunno ayuu ahaa bal sunno adagba haba noqdoo mudan kol hadduu ruuxu safar yahay laakiin haddana waajib mu ahaynoo lama lahayn kol haddii safarba layay salaad aan gaabinta ahayn ma ansaxaysa lama odhan marka khilaafkii maxaa kaba ratimayey furqo kala tag iyo shar baa kaba ratimilayo tiibuu deeto waxa weeye mafsadadan kaba ratimaysa shaygan maslaxadu ay kuba sugnayd hadday mafsadadu kaba weyntay dee iminka waqtigeednanba waa la daynaya oo wixii wanaag sunaa buu yahay maslaxa ku sugan laakiin mafsado ka weyn hadday kaba ratimayso sa oo kale dee markaa waa la iska daynayaa oo maslaxada guud baaba la eegaya bal taas buu isagu haddaba arrinkan uba yeelay saxaabigani uuba yeelay wey xagga aimada waxaan filayaa xanafiyadiiyabaa qowlkoodu yahay walow dee bal maalan in safarku hadduu dheeriyo saddex marxalay gaadhsiiyaane inay waajib markaa noqonaysa in salaadii la taam yeelo mee la gaabiyaa aimada kale waxay kaba dhigaan inay dee waajib aanu ahayn oo waajib kama dhigaan ee waana kan laakiin ibnu mascuud oo kale iyaba waa kuwan iska daayey ee sii taam yeelay ibnu cumarna sidaasoo kale markuu imaamka la tukanayana waa dee taam yeeli jiray waqtigiisii markaa dee inay intii ka dambaysayna way gaabin jireen qolooyinkii kaba dambeeyey ee may way taam yeeli jireene marka uu keligii tukanayana wuu taam yeelay may labadii ayuu tukanayay bal taasba weeye arinta kale axaadiida inooguba suganay hadalka weliba xaarisata wuxuu uhi rasuulka ilaahay baanu la tukanay waqtigii uu ugu nabadgeliye iyo badnaa anagoo mina joogno laba ragcadood laba tukanay taasna maxay tahay oo xadiidka iyada inooguba sugan dee waa tan jumhuurulculamaana qowlkooduba weeye in aayadan qur-aanka ee ilaahay yihi waidaa darabtum fi lardi falaysa calaykum junaaxun an taqsuruu min asalaati in khiftum an yaftinakum aladiina kafaruu mafhuumkaas dee ama in qaydkan ama shardigan inaanu mafhuum mukhaalafo lahayn oo si waaqacayd buu markaa waafaqsanaa ayuu waafaqsanaa oo waxa weya haddii khawf jirana waa la gaabinayaa haddaan khawf jirinna kol haddii safar yahay waa la gaabinayaa ayadaasna mafhuumkeedu ee waa mahraj alghaalib uunbuu soo baxay oo ama shaygii qaalibkayd buu waafaqsanaydba taasba weeye bal rasuulka ilaahay markii la weydiiyey cumar oo kale iyo arrintan iyaguna ayadii iyo haddana iyadoo salaadii la gaabinayo on cabsino jirin arkaa markay eegeen rasuulka ilaahay weydiiyey wuxuu uhi waa sadaqa ilaahay idinku sadaqaystay ee sadaqadiisa aqbala oo micnaa idinkoo aaminuun cabsi idin ahayn way jidaysan tahay rasuulka ilaahay baa inoo caddeeya taas waana taa laakiin taasi waxay waafaqsanayd sababtii markay aayaadkan soo degeen wixii jira waaqicii jiray ayuunbaabay waafaqsanaayeen bal amaa cumaan muxuu u taam yeelay waa arrin inoo socotee maxaa inoo soo baxaya uun salaadii dee marka mino la joogo bal aimada qaarkood waa nusug bay leeyihiinoo reer makana way gaabinayaan bay leeyihiin nusuga taase waa la gaabinayaa rasuulka ilaahay sunnihiisu in la gaabiyo weeye musdelifo iyo carafo iyo cidna may odhan oo socod baaba lagu jiraaye laakiin khilaafku khaasatan dee cumaan iyo ciddii iyaguna aimada ahayd ama umarada ahayd ee iyagoo cumaan raacaya baltan yeelayba waa mino uun ayaamaha la deganaa bay sameeyeen laakiin sunuhii waxa weeye waa in la gaabiyo dee maantana alxamdu lilah arrinkaa hore ma jiro waa la gaabiyaa salaadii dee markaa intaa mino la joogo baabun kam aqaama anabiyu sala allahu calayhi wasalama fii xajatih imise ayuu rasuulkii ilaahay xajkiisii iyo markaa uu soo xajay kama qaaba nebiyu fii makata weeye maka inteebuu ku nagaa inteebuu joogay xadiidkii imika waynu soo maray anas waa ti aynu soo maray bal xadiid kale ayuu sheekhu raximahu llahu tacaala halkan inoo keenaya bal waxa weeyaana taas oo inoo soo wadaa wuxuu yidhi xadaanaa muusa bnu ismaaciil qaala xadaanaa wuhaybun qaala xadaanaa ayuubu can abilcaaliyati albaraai can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaala anahu qaal ninka taabiciga ee ibnu cabaas xadiidka kaba warinaya ayuubna waa taabici une abulcaaliya waa kunyadiisii albaraana ra-du way shadantee magac maaha magaciisii maaha waayo waxaan soo aragnay dee sidii saxaabigii jaliilka albaraau bnu caazib qolooyinkaa magaca ay tahay ra-du ma shadna saa baraa bnu caazib iyo baraa bnu macruur iyo qolooyinkaa ay magaca ay tahay ra-du shada ma lahaa bara laakiin ninkan iyo midrar kale oo iyaga ay tahay shaqo iyo xirfo ama nisbe ay tahay nisbe xirfadeed oo ra-du shadantaa jirto ninkan markaa magaciisa ziyaad way yidhaaheen kurthuum bay yidhaaheen magacyo kalena waa la yidhi kunyadiisan iyo nisbadiisan xaggan uga timi xirfada ayuu kuba shuuroobay albaraa siduu sheekhuba raximah llahu tacaala halkan dhigayo kaana yabri nabla waa kii leebabka qori jiray weeye oo albaraa imanka haddaan leenahay bara qalamkiiba qalam rasaaskii bara yabri iyo dee sahmigii oo kale iyo barayabri baan odhanaynaa xirfadii baa markaa maxay noqotay marka sheega nisbadiisa la sheegaya ruuxii shaqadiisu ahayd sande albaqaal iyo alkhayaad iyo alkhadaar iyo wixii taa baabkaas weeye albaraa waa kii leebabka qoraya weeye magaciisu laakiin waa ziyaad ziyaad waa mid waqiila hayru dalika kulhum iyo udayne iyo waxyaalo kalebaa la yidhi rag kaleo iyaduna laqbadooda ama nisbadoodu taa ay tahayna waa jiraane laakiin farqiga udhexeeya waa ra'dan la shadaya weeye waxaana sheekhu halka inoo faa'iideynaya abulcaaliyat ariyaax iyo isagu way kala duwan yihin kunyaday ku kulmeen waxyaalaha kale iskaga mid maaha magacana iskaga mid maaho dee abulcaaliyat ariyaaxi waynu soo marayoo halkii mawaaqiidana waynu kuba soo marray ama salaadihii laysu diiday iyo waqtiyadii salaadaha laysu diidee rufiic ibnu mihraan baa laba yidhaha labadooduba ibnu cabaas way ka wada wariyaan ee laakiin dee way ku kala duwan yihiin kaas isaga rufiic baa la yidhaha ninkana albara iyo dee magaciisa ziyaad ama udayna ama kulhum wixii laba yidhaahaba waana nin taabiciya oo kaasaa ka weyn abulcaliyat ariyaaxi baa weyn labaduba taabiciin ha noqdeeno waa isagu dabaqadan zuhri iyo qataade iyo dabaqadooda weeye kolley riyaaxi waa kutubta lixdaabe laakiin ninkan bukhaari iyo muslim iyo nasaa-i ayay riwaayadiisu ta saddexda kitaabee kale riwaayo kuma laha waa ninkan aan hayno wuxuu yihi can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaala anahu qaal qadima anabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay baa yimi iyo wa asxaabu asxaabtiisii way yimaadeen lisubxi raabicatin waa maalintii afraad subaxdeedii bay yimaadeen maalin axadana way ahayd yulabuuna xaal ay talbiyeysanayaan bilxaj oo dee talbiyadiina waa shicaarkii dulxulayfkay ka soo ixraamteen markaa talbiyadiina way wadeenoo waxay ku talbiyeysanayeen xaj walow la ysku jiray oo ciddee muctamiriina iyo kuwa xaj iyo bal markaas labadaba ay ahayd rasuulka ilaahayna salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh horena uu usii sheegay walow maalintaa dee laakiin markii ay dawaafkii galeen dabadeed uu ku ilzaamiyey cid alle ciddii aan hadyi wadani inay xajkoodoodi fasakhaan ee cumro u bedelaanbe laakiin bal dee waxyaalihii in badani kuba dhawaaqayeen ay ku talbiyeysanayeen baaba xajaha waaba kanoo fa amarahum rasuulka ilaahay wuxuu amray an yajcaluuha waa ixraamkoodan ama talbiyadoodan ay talbiyeysanayeen taa inay u bedelaan oo ay ka dhigaan cumratan cumro waa markii ilaa man saaqa ilaa man macahu lhadyu ninkii hadyi iyo xoolo waday uu xaramka usoo kaxeeyey mooyee kolley waa masale kale oo baabkeenna kaba baxsan kalaamkeedi iyo waxyaalahaasna dee xaj uu yahay bal kalaamkeedu dee taasi rasuulka ilaahay dee horena waa uu tilmaamay laakiin markan kale ilzaam bay ahayd waa amray ni alla ninkaan xoolo wadani taasna iyaga way ku cuslaato dee mabay aqoon cumro la cumraysa bishaas xajka ama bilaa xajka may aqoonba iyaguoo dee taa kalaamkeedu waa inoo dambeeyaaye maxalushaahidku maxay noqonaysaa rasuulka ilaahay maalintii afraad buu soo galay waa maqsuudka weyn afartii hadduu soo galayna dee shan iyo lix iyo toddobaba makuu joogay sideedeediibuu kaba baxay sideedeediibuu kaba baxay de waanakaa intii dambe wuxuu joogay maka hareeraheeda ayuu joogay mino iyo dee carafana waa tegay musrifena habeen waa u hoyda bal intaas bay ahayd marka hadalkan uu yihi kama qaama nabiyu sala allahu calay wasalam fii xajatii horta haddii aan isku darno mino maka iyo hareeraheedii oo dhan toban cishay noqonaysaa xadiidkii anas baan kuma soo ogaanay haddii intii uu maka uu joogay laba eegana dee afar cishay noqonaysaayo ama intaa labaatan salaadood uu kuba tukanayay waana taa aan lahayn mustanadka aimmadan iyagu kuba tagtay in ruuxu hadduu afar cisho wax ka badan niyeysto inuu meeshiisii joogo salaada inuu taam yeelayo kolley mustanadkooda waahaydo intiibay ka dhaqaaqeen rasuulkii ilaahay bal meel uu dee goostay ee uu deganaa la ogaa inuu deganaanayuu joogayo intiibay kaba dhaqaaqeen intiibay asal kaba dhigeen tiibay deeta ka dhigeen ruuxu hadduu muddadaa goosto iyo wixii kasii badan inuu meel joogo inuu bal markaa salaadiisii taam yeelo waa nastaa dee imaam shaafici iyo axmed iyo maalik iyo walow laga yaaba iyaga xaggooda ama axmed iyo in riwaayo kaleba laba arko laakiin umuurtoodu taasba wey maqsuudka tarjamaduna waxaa ujeeddadu ay tahay uun bal inuu wixii inteebaa niyo iqaamaan odhan karnaa oo rasuulka ilaahay meel uu goostay inuu kuba nagaado uu joogay intaanu minoba u bixinoo dee maka intuu joogaba intaasay inoo noqonaysa intaasay noogaba soo baxaysa bal xadiidku waaba taas laakiin xadiidka dee baabkiisii kale ayuu kuba keeni doonaayo taabacahu cadaaun can jaabirin buu yihi oo xadiidkan waxaa raacay dee cadaa can jaabir oo walow dee imaka ibnu cabaas aanuu la warin laakiin waa shaahiduune arrinkan oo kaleo rasuulka ilaahay maalintii afraad inuu soo galay maka xadiidkii jaabir ee dheeraaba way kuba sugan tahay oo xadiidkii jaabir oo dee bal martan way kuba sugantahay inuu maalintii afraad rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh isagoo mixrama soo galay maalintii sideedaadna aynu kaba baxay waa xadiidkan ibnu cabaas waxa inooguba sugan fii kam yaqsuru baabun fii kam yaqsuru salaata wasama nabiyu sala allahu caleyh wasalam yowman wa leylatan safaran khilaafkaoo meelaha badan daraaddeed kollay sheekh waa kan istifhaam baan aragnaa inuu dhiganayo kolba istifhaama uu dhiganayo inuu xukunkii jasmin ahayn imika t maxay noqonaysaa baabun fii kam ay fii kam yowman imise cisho ayuu bal haddaan taan idhaahno yaqsuru salaata salaada gaabinaya taa iyada haddaan saa ku laqbayno horeyn markaa masalada usoo ogaanay oo aynu usoo ogaanay ee fii kam waa imise masaafo intee leeg boowo dee waa masaafadee oo ama fii kam waxa weeyaan miilan fii kam bariidan fii kam farsakha waxaa doontaba dhoo imise farsakh ama masaafo intee leeg buu yaqsuru salaata salaada marka safarkiisu yahay uu gaabinaya oo baabkan maqsuudkiisu waxa weeye oo uu u jeedaa cibaaradu taa haba noqote masaafada ruuxu marka uu doonayo safarkiisu dee inuu safro ma masaafada dee ama inta uu ku talagalay inuu bal safarkiisani yahay markaasee dee uu taas masaafadaas qadarkeedu intuu noqonayaa markaa ay u suurtogelaysay u bannaanaanaysa inuu salaadii gaabiyaa macnaha safarkiisu marka uu intee gaadhsiisan yahay ayaa uu salaadii gaabin karaa hadduu intaa ka yar yahayna salaadiisa ay tahay inaan safar hagaagsan lagu tirinayn oo muctabaro salaadiisa ay tahay inuu isagu waxa weeye iska taam yeesho istifaan buu usoo dhigtay muu jasmin sababtuu jasmi waayeyna waa meelaha khilaafkoodu badan yahay barhkood ilaa labaatan qowliyabay gaadhsiiyeen laakiin ikhtiyaarkiisu muxuu yahay sheekh waa kan ikhtiyaarkiisa hadiyo goorna waxyaalaha usan usoo raaciya taraajimta doorashadiisa wasama nabiyu sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu ku magacaabay yowman wa leylatan habeen iyo maalin safaran oo habeen iyo maalin socodkeed ayuu rasuulka ilaahay safar ku magacaabay xadiidna waa inoo soo wada haddii aan la yidhaaho markaa wuxuu leeyahay haddii safarkii uu gaadhsiisan yahay dee intaa habeen iyo maalin in la socdo uu gaadhsiisan yahay haa waa safar markaa meesha uu ku talagalay haddii intaa ay jirto dee halkaa markuu gaadho salaada gaabinteeda ma bilaabayo isagaa tarjamada inoogu keeni doono markuu halkii uu deganaa kaba baxba uu bilaabayaaye laakiin safarkiisa qaayihiisu markuu habeen iyo maalin in la socdo gaadhsiisan yahay salaadii uu gaabinaya maxaa hadalkii inoogaba soo baxaya intaa hadduu ka yar yahay oo masaafadu ay habeen iyo maalin in loo socdo ay ka yar tahay iyada markaa inkastaba ha u baxee salaadiisii wuu taamyeelayaa markaa bukhaari ikhtiyaarkiisa taas weeye maalin iyo habeen sa wixii gaadhsiisan waa in maalin iyo habeen loo socdo waa safar gaabintu way u bilaabmaysaayo dee markuu magaaladiisa ka baxa way u bilaabmaysaa laakiin waaqaayaha safarkiisu hadduu intaas wax ka badan yahay waa safar salaadii lagu gaabinayo hadduu intaa ka kooban yahay uu ka yaryahay mee safar maaha salaad laguma gaabiyo taas baa ikhtiyaarkiisu iyo masaladanna kolley waxa weeyaan khilaafkeedu aad iyo aad buu uba shahiir yahay bal aharna waa kan ahaar kalena inoo raacinayo tan isaga waa tafaquhiisii sheekhaa leh hadalkiisii ay tahay imaam bukhaari rasuulka ilaahay habeen iyo maalin buu safar ku magacaabay xadiidkuna waa inoo dambeeya markaa safar halkaasaan kaba dhaqaaqaynaa wax kastoo safar la yidhaha kama dhigayno ee safarku hadduu habeen iyo maalin gaadhsiisan yahay marka caynkaasa ayaan ka dhigaynaa inuu safar yahay salaad lagu gaabin karo wuxuu yihi markaa sheekhu raximah llahu tacaala wakaana bnu cumara cabdillaahi bni cumar wuxuu ahaa wa bnu cabaasin radia allahu canhum yaqsuraani kuwa gaabiya wayiftiraani afurana fii arbacati burunin afar beriid ayay ku gaabin jireen salaada marka safarkoodu gaadhsiisan yahay kuna afuri jireen wahiya afarta burud sittata cashara farsakha lix iyo toban farsakh weeye taasba weeyaan bal imika halkan uu jasmiye sheekhu raximah llahu tacaala waa mucallaqe laakiin siiqatu jasmin ibnulmundir iyo baana xidhiidhiyey oo markaa macnuu muxuu yahay ibnu cabaas iyo ibnu cumar haddii safarkoodu uu gaadhsiisan yahay lix iyo toban farsakh uu gaadhsiisan yahay kolley farsakhana iyaga taqdiirkoodii saddex mayl bay lahaayeen waa sideed iyo afartan mayl boobu noqonaya afarta beriidna waa saas oo kale oo beriidkuba waa afar farsakh buu noqdaa bal markaa afar farsakh markuu beriidka yahay dee afartii burud waxay noqonaysaa imika lix iyo tobankii farsakh bay noqonaysaa lix iyo tobankii farsakhna haddii maylalkoodii loo bedelo waaba sideed iyo afartan mayl qolooyinkan dambe bal markay imaka waxa weya xataa maylkoodii dee markay ama diraac ay ku tirinayaan ama waxyaalo kale waxaa dhici kartaba iskhilaafyaale inuu kuma sugan yahay ama taxdiidkoodii laakiin qolooyinkan dambe imaka bal waxa leeyay waxyaalahan imika laba isticmaalo dee taas uba eegay barhkood baa waxay kaba dhigaan halkan ilaa dhowr iyo siddeetan kilomitr inay noqonayso intaasi masaafadaasi ay noqonayso waa in dee markaa iyaga laba marxalo ay berigaa hore ahayd waa in laba marxalo la socdo ayay ahaydba ama laba maalin socod bay ahayd dee habeen iyo maalintanna haddii aan ka dhigno socod dee habeen iyo maalintiiba la wada socday kolley intii wuu noqonayaa ibnu cabaas iyana waa kan aharkan inoogaba soo naqliyey soomkaana markay afurayaan maaha markay masaafadaa gaadhaan ee safarkoodan ay u bixeen hadduu intaa gaadhsiisan yahay khalaas soomkii way iska daynayeen safarkooda ay u bixeen hadduu afar taa burud gaadhsiisan yahay salaaddii way gaabinayeen iyagoon meeshii gaadhin oo dee waa intay sii socdaanba way gaabinayeen laakiin safarkooda qaayihiisu waa markuu intaa iyo wax ka badan noqdo hadduu intaa ka yaryahay macnaa kumay gaabinahayn taasba weeye ibnu cabaas oo iyada laba weydiiyey arrinkan oo ah inta laba gaabinayo wuxuu kaba dhigayba isagu dee inaan salaadii dee waa runa intan inka yar aan laguba gaabinahayn oo wuxuu kaba dhigay dee markaa ruuxu cusfaan oo kale ama judda jeedee tan jidda laba idha kolley magaca asalkiisa taasba ahaa iyo inaha markuu u baxayo dee labadan marxalay noqonaya marka aynu gaabin kara inta ka yar inaanu kuba gaabinayn laakiin ibnu cumar kolley iskhilaaf badan baa jira intan ninka yar isagoo ku gaabiye amale waa lagu gaabin karaa taas weliba asaaniid sugan ay noogaba timi waa jiraayo bal ibnu cumar kolley waxyaalo kala duwan ayaa jira oo halkan kala duwan oo masaafaadkii isaga kolley waxaa laga yaabaa iskhilaaf weyni inuu halkan jireen laakiin taasuu kaba soo qaaday axaadiidna waa inoo dambaysa xagga masaladana kolley dee saas waa taan lena khilaafkeedu waa aad buu u mashhuur yahay barhkood baa le wixii safar baa dee arrinta cilladu ay ahayd loo gaabinayo wixii safar lagu magacaabay curfigaan ula laabmaynaa kol haddaan xad shareecadii on raacna aan u jirin waxaan ula laabmaynaa curfigiioo haddii wixii curfigu safar ku tiriyana salaaddii waa lagu gaabin wixii curfigu kuma tiriyo ahl curfi ay safar inaanay ahayna laguma gaabin kara bal taasba weeye waxyaalaha ugu yara soo arooray waa xadiid abu daawuud iyo muslim iyo ay wariyeen oo anas ibnu maalik xadiidkii ahaa oo isaga laftigiisa rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh hadduu saddex mayl ama saddex farsakh u baxo shaki baa meeshuu yimi bal farsakii haddii la qaatana waa dee sagaal maylun waa masaafada nin ka yar salaada waa gaabin jiray waa xadiid markaa la eego dee inoo sugan waana xadiid cibaaradiisu ay sariix tahay bal shakigii haddaan kaga boodno inta badan aan qaadanona way soosgelayaane kolley waa masaafo intaa ka yar malaa waxyaalaha dee waxaa suganee bal uguba yar ee aynu hayno taasba weeye iyada marka leega xadiidkii marfuuca ahaa waxyaalo kaloo ka duwana bal waa la helaya markaa khilaafku halkan maanta waa muntashir ciddii intan inka yar kuba gaabisay hadday safar tahayna dee imika kolley uma diidayno ee bukhaarituu doortay waxa weeye maalin iyo habeen socodkii ibnu cabaas iyo ibnu cumarna waa kan ku xoogeeyey oo ah ilaa laba marxalo ilaa safarku uu gaadhsan yahay waxa weeye waana san dee shaaficiyada iyo fuqaha badan oo kala duwan ayagu kuba tagaan oo safarku markuu intaa safar dheer un ayaa lagu gaabin jiraa ay yidhaahaan bal axaadiistii uxujaysanayeen oo kuwan weeye xadaثna isxaaq ibnu ibraahim alxandariyu qaala qultu liabi usaamata isxaaq baa leh waxaad moodaa malaa nusooyinka qaarkood baa isxaaqun uu kuba sugnaa inta damaanay kuba sugnaynoo sidaasaa barhkood waa isxaaq ibnu nasri may waa inay ibraahim taas idhaahaan xaafid xajarna xataa markuu tan xoogeynayey wuxuu kaba dhigay dee kitaabkiisa isxaaq ibnu ibraahim leeyahay inuu isagoo sidana kuba sugayo taasuu kuba xadidaaye laakiin waaba kan dee matigii inooguma xadidan mala ruwaada qaarkood barhkood qaala wuxuu ihi isxaaq qultu liabi usaamata waxaan ku idhi xadaakum waxaa idiin waramay cubaydullaahi can naaficin can ibni cumara radia allahu canhuma ana nabiya sala allahu calayh wasalam qaala inuu yidhi laa tusaafir ilmar'atu haweeney duyaanay safrin alaaata ayaamin saddex xisho in loo socdo ilaa maca dii maxramin maxramkeedii inuu la socdo mooye ruux maxramkeedii inuu la socdo mooye yaanay safrin taas bal tani intii way kaba badantahay bukhaari doortay ee xadiid kale aynooguba soo socdo haddii alayidhaha inoo keeni doono xaggan cibaaradan xadaakumna waa markan alqiraac cala sheekh tiyabe oo kolna sheekha carabkiisa lagaba maqlaa kolna sheekhii uu ku dhagaysanaya waa lagu dul aqriyayaa de markaa marka sheekhu isagu uu aqriyayo waa kan odhanayo xadaanaa fulan xadaanaa fulan xadaanaa fulan laakiin raawigii markuu sheekhii ku dul aqriayo dee inay halka ugu horeyse sheekhan uu ku dul aqriayo sheekhiisa xadaanaa ma odhanayo sheekhiibuu la hadlayaaye waa xadaakum fulaan ama ahbarakum fulaan markaasoo haddana laakiin sanadka intiisii dambe qaala xadaanaa fulaan xadaanaa fulaan odhanaya waxaana jirtay maka halkan wixii noo raacsani maba jirto kutubta musalaxana arrin bay soo qaadaanoo markastanoo kale sheekhi wuu dhegaysanaya waa lagu dul aqriyayey hebel baa kuu waramay baa la yidhi miyaa loo baahan yahay markuu dee xadiidkii dhammaado inuu yidhaaho nacam waxay yidhaahaan iqraar oo abo ha inuu yidhaaho sidayna uu kuu waramay fulaan oo arrintii taas ay noqoto miyaa loo baahan yahay uma shardibaa mise maaha barhkood yidhi maye waaba shardi way jiraanoo waa in lafdi iyo nudqi lagaba helo laakiin intooda badan waxay kaba dhigaan dee sheekhu kol hadduu soo jeeduu baraarugsan yahay wixii isbedelaya khada ee riwaayada ku imanayana uu saxayuu joojinayo aamuskiisan uu aamusan yahaybaa iqraar meeshiiyaho iyada markaa taasi waxba shardi maaha xadiidkana waa tan aynoolama socoto axaadiidta qaarkood bay kutubta timaadaa markuu sidan oo kale yahay inay dabadii u timaado qaala nacam oo ruuxan dee islaaxa ogeyni qaala nacamtani wax alla waxay tay ma garanayo xaggay ka timi maxaa looga jeedaa ama barhkood baa waxaa dhacaa halkaa dabadeed fa aqara bihi uu qartay qarashadana markaa ruuxaan istilaaxa aqooni dee way isku taagaysaa ma garanayo faaqaraba waxay ka dhigan tahay sheekhibaamine markuu yihi xadaakum fulan waa macnuhu axadaakum fulan ayuu markaa dambe odhanaya ha markaa dee isagii baa laga warinaya taas oo kale suyuudi oo kale idaa qara walam yuqira almusmacu kafaa waqiila laysa yanfacu cibaaro saasoo aabeed hadduu aqriyo raawigii sheekhii waxa la maqashiinaya dee lagu dul aqriyayeyna uu bal maalan waxa weeyaan aanu nacam odhan ama aanu dee iqraar lama iman dee way ku filan tahay oo sukuudkiisan baa maxala liiqraarayna haddii kale uu diidi lahaabe barhkood baa yidhi maya leysa yanfaco nudqi baa loo baahan yahay ee bal markaa tanna musadka ay ah oo isxaaq lafdiguu kuba sugnaa qaala nacamtani uu kuba sugnaay laakiin bukhaari ayaa dee maka halkani uu kuba sugnaa macnuhu waa intan halkan baan leenahay xadaakum istilaaxa bal maxaan haynaa halkan saddex ishaa weyneed inay safrin maxram la'aan xadaثna mسdd qal xadaثna yaحyى can cubaydالlahi can naafic can ibni cmr wa xadiidki ibni cmr radi اllah canهuma can الnabiyi slى اllahu عalيه waslm qaala laa tusaafir yani safrin haddii aan rafcinana nafyigu isagaaba kaba sii xel dheer meelaha nahyigo ma safrayso dee sharcan wax dee markaa jira oo safr la ogoliyay maahun baa macnihii noo soo baxaya almarأaةu haweenaydu ثaلaaثan saddex cisho waa dee masaafo loo socdo dee wasaaishii imika hadday timo intii saddexda loo socon jiray nuuso saaco lagu gaadhay ina waa safar waa safarun oo dee kolley xukumku isma bedelaye ilaa maca dii maxramin ruux maxramkeedah aabaheed walaalkeed ninkeedii inankeed ama dadka adigu maxramkeeda inay la socdaanun mooye taabacahu axmedu xadiidkan waxaa raacay oo cidda inoo warinaysa imika markan dambe musadad buu hayo yaxba kaba warinayay yaxyana cubaydullaahi buu kaba warinayay haddaba waxaa raacay imanka marka la eego riwaayadan cubaydillaahi axmed axmedkani axmed ibnu xambal maahayo isagoo ibnulmubaarak wax kamuu maqlin axmed ibni muxamed murduuya nin la odhanayay weeye ama almarwasi oo sheekha bukhaari aha isagoo ina mubaarak ka warinayo mubaarakna can cubaydillaahi can naaficin can ibni cumar can nabiyi sala allahu caleyh wasalam oo yaxya alqadaan waxaa la siman ibnulmubaarak baa isba cubaydillahi xadiidkii kaba wariyey kaa saddex baa inooguma sugnaa xadiidkii maalin iyo habeenku waana tiradii ugu yarayd ee bukhaari qaatee safar laguma idlaaqay waaba tani xadaana adamu qaala xadaana bnu abi diibin qaala wuxuu yihi ibnu abi diib xadaanaa saciidu ilmaqburiyu can abihi can abi hurayrata radia allahu canhuma qaala anahu qaal qaala nabiyu sala allahu calayh wasalam laa yaxilu xalaalu ma aha limra'atin haweenay tu'minu rumaynaysa billahi ilaahi walyowmi alaakhiri waa ruuxii mu'minad ahaydee dee iyadu ku dhaqmaysay ee dee ibtitaalka laba imanaysay waa sidaasaa loo qaydee an tusaafira inay safarto masiirata yowmin waleylatin habeen iyo maalin socodkeed ay safarto laysa macaha aanu maceed ahayn xurmatun ay duu xurmatin xurmo kuu saaxiibi aanu maciisa ahayn bal xagga safarka iyo waxyaalo waa inoo dambeeyaanba inshaa allahu tacaala jaanibkana waxaan filayaa xagga safarka dumarka dee marka uu yahay imanka safar xaj aanu ahayn safar cumrona aanu ahayn bal safar hijirana aanu ahayn dee dhul gaalaad iyadoo ka tegayso kama hijrookama ka hijroonaysa taasoo kale way socon kartaa bal saddexaa markaanay arrintu ahayn kollay ijmaac bay culimmada xaggooda ay tahay dee inaanay u bannaanayn maxram la-aan inay socoto xajkaoo kale xajkii waajibka ahaa dee kollay shaaficiyada iyo maalikiyada iyo qolooyin dumar tiqaada hadday hesho way u baxaysaa bay leeyihiin oo dee taasna yada bal haddii aan xaj gaadhno ayaan garan karnaa waa laba cumuum baa meesha iscaariday qolooyinka shardi uga dhigay markay xajka noqoto inay maxram haysato haddaanay maxram haysanay inaanay xaji karahayn xajkii waajibka ahaa iyo kuwa le mee xajka waajibkaa way tegi kartaa kol haddii dad hiqaadaba ay israacday oo matalan dariiq iska aamin yahay koladu waajibkan wax kale ma jiraane laba cumuum baa iscaariday walilaahi cala annaasi xijulbeyti man istadaaca sabiil doo iyadna waxay kaba mid tahay dadkiibay kaba mid tahay waa cumuumka halkan iyo cumuumkan xadiidkan safarka labadan cumuum markaa keebaa horeynaya waa taasoo sidan bay u kala horreysiiyeen qolana kaasay horreysiiyeen kuwana kanay horreysiiyeenoo maaha wax dee meesha cidda kale khilaafkeeduna halkan la idhaha xadiidkanuu kaba hor imanaya kamay hor imanaya waa laba cumuum baa iscaariday ama laba cumuum baa iskaba hor yimi oo markaasaa keebaa la khaas yeelaya oo markaas cumuumkiisii la khaas yeelaya kebaase cumuumkiisi siisa lagu daynaya intaas weeye aragtidu bal markaa markaa markaa inaa intaa ahayn xagga kale waa ijmaacoodii iyo itifaaqoodii maxaana xadiidkii inooguba sugan intii waa masiirata yowmin waleyla marka wuxuu usoo qaatay halkanba taasna waa dee kole xukumkii guud ahaadna taasba weeye walow inaga dee dabeecadeennii hore miyiiyo arrintan iyo dee waxweye kolkolba masaa-ishan fatwadeeduba iska yar adkaan kartaayo dee waxaan inta badan laguma inaan kuma dhaqmin ba ay tahay laakiin waxa weeyaan xaggan kale maalin iyo habeen baa u yarayd waa intii uguba yarayd taa saddexda ceshana dee min baabi awla ayuunbaabay noqonaysaa markaas intanaa safar lagu magacaabay markaa bukhaaritu isagu wataa waxa weeye hadalkii ibnu cabaas iyo ibnu cumarna uu soo qaatay safarku hadduu intaa gaadhsiisan yahay xataa saacad bah lagu gooye waa la gaabinayaa salaadii laakiin intaa wixii ka yar safar ma aha weyn ma aha oo safar gaaban uun weeyo salaadii ruuxu ma gaabinayo ee uu tahmyeelayaa bal taas wey khilaafkuna halkan waa weyn yahay oo sidaan sheegnay aqwaashuna way fara badan tahay bal ilaa labaataneiyo bay gaadhsiiyaane bal waa umuurtii uu imaamku doortay tan bay noqonaysaa kolleyna weli baaba inoo socda ama inta yaraan ku daray walow kalaamkeedu iska dheeri baaban yaqsiru uu gaabinayaa ruuxu idaa kharaja marka uu baxo min mawdicihi mowdiciisu taabacahu waxaa raacay yaxya bnu abi kaiirin macnaa khilaafba yar buu ishaarayaa ruwaaddii ay halkan kuba kala duwan tahay ibnu abi di baa saciid ulmaqburi kaba wariyey markaa saciid ulmaqburi maxay ahaydna waxaan soo aragnay can abiihi can abi hurayrata intaas weeye saciid ulmaqburina abu hureyre uu la kulmay axaadiida qaar waa sidala-aan buu aabihii uu kaga wariyay abu hureyra wax barhna aabihii baa u dhaxeeya labadooduba waa laba taabicuun labadoodaba almaqburiyi waa la yidhaahaa kolkol bay asaaniidda almaqburiyu keliya uu yimaado oo markaa hadduu ibnu abi diibi almaqburiyu uu yidhaaho oo kale muu soo gaadhin waalidka ee ninka wax ka wariyaa saciidkay noqonaysaa bal markaa maxay tahay ibnu abi diib aan haysana riwaayadiisii taabacahu waxaa raacay yaxya ibnu abi kaiirin wa suhaylun wa maalikun can ilmaqburiyi can abi hurayrata radia allahu canhu wuxuu leeyahay kolley mutaabacadu matnigay noqonaysaa sanadkii ma noqonayso isaga waxaan soo aragnay xadaanaa saciidu ilmaqburiyu can abihi can abi hurayrata xadiidka yaxya ibnu abi kaiir waa wariyey suhayl ibnu abi saalixna waa wariyey maalikna waa wariyey waa saddexdaas yay ka wariyeen saciid ulmaqburi bay kaba wariyeen laakiin maxaa riwaayadooda dhacday walow marka la eego in yaxya ibnu abi kaiir iskhilaaf ma jiro suhayl iyo maalikba iskhilaafku waa jiraaye maxaa dhacday riwaayadooda can ilmaqburiyi can abi hurayrata aabihii baan maqanayn aabihii kuma jiro halkan can ilmaqburiyi can abi hurayrata baa iyada iskhilaaf baa jiray imaam maalik iyo suhayl labadaba ee laakiin waxa weeyaan yaxya ibnu abi kaiir isaga iskhilaaf ma jiro barhkood weeyaan bal markaa taas labadii riwaayo keebaa raajix noqonaysa waatan meeshay ta macnuhu waxa weeyaan may odhan can abiihi waa mutaabaca markaa xaggii in matniga ah ayay mutaabacadoodu tahay sanadkii kumay raacin walow iskhilaafka aan sheegayana uu jiro laakiin ibnu abi dibi marka la eego waxaa iyaduna la wadaagsaday oo can abiihida ku daray leyth ibnu sacad imaamkaas waxaana la yidhaha markay saciid noqoto leyth ibnu sacad iyo ibnu abi dibi waa dadka axaadiistiisa ugu yaqaana ama min ahbat innaasi fii saciidba markaa ibnu abidiibina xoog bay leedahay mutaabaco kalean u haynaa hadday qolooyinkaasi gooyeenna waa ziyaado nin hiqii buu markaa soo kordhiyey oo xadiidka bukhaarina waatu u horreysiiyey oo waaba isagoo tan inaanu ku cilaynayne dee uu taas raajax yeelayo dee cid kaloo ku raacdayna way jiraan gees kale maalik iyo in markay noqoto suhaylna iskhilaaf baa jiraba labadoodaba oo maaha qowl iyo laakiin yaxya ayaa isagu san un mooye si kale aan kuba warin intaasi waa inta baliimaka uu inoo soo qaatay sanadka suhayl riwaayadiisa iyadna iskhilaaf waa jira imaam maalikna waa loo badan yahay une laakiin dariiqa labaadna isagana barhkoodu way kaba wariyeen laakiin layth ibnu sacad ayaa isaguba kuba raacayoo bal markaa imaam maalik hadday noqoto waxaa raajixii can abiihi inaanay riwaayadiisa la socon weeye suhayl natiisa waa ikhtilaaf kolle xoog leh yaxya ibnu abi kaiirna inaanay la socon laakiin layth ibnu sacadoo kuba raaciya ibnu abi dibi riwaayadooda way la socotaa calaa kulli xaalin waa iqa iyo iqa uuno xadiidku waa xadiid inoo sugan macnihii uu soo qaatayna waa ta aan soo aragnay baabun yaqsuru markaas waan koo joogsanaya marka allah subxaana watacaala calaa aclam subxaanaka allahuma bixamdika